munaasabad ay ku qalinjibinayaan arday dhammaysatay caafimaadka guud kombyuutarka umulisinimada kana aflaxa iskuulka green ayaa lagu qabtay magaalada beledweyn munaasabada ayaa waxaa kasoo qeybgalay bahda waxbarashada maamulka iskuulka macalimiin waalidiin iyo marti sharaf kale maamulaha iskuulka gariin cali maxamed nuux ayaa ka waramaya marxaladihii ay soo mareen ardayda qalinjibisay waxyaabaha ay barteen aad baan ugu faraxsannahay maanta inaad nagala soo qayb gashaan munaasabadan qalinjibinta oo ay ku qalinjibinayaan arday dhammaysatay koorsooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin arday baratay culumta ama cilmiga kombyuutarka iyo sidoo kale arday baratay qeybaha caafimaadka kala duwan uu ka mid yahay sheybaarka iyo sidoo kale arday baratay caafimaadka guud oo auxiliary nursing oo laba sano wax soo baranaysay iyo waxaa ka mid a arday baratay mihnada saxaafadda iyo sidoo kale arday baratay fagaara ka hadalka iyo waxaa ku jira arday ka mid ah ardayda foonfoorada oo iyagana lasoo barayay muddo laba sano ah maadooyinka cilmiga scientific subjects ardaydan waxay soo mareen heerar kala duwan runtii waxay wax kusoo barteen duruufo kala duwan oo ay ka mid yihiin biyihii iyo fasaxyo badan oo la galay dhabar adeeg badan kadib ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu noo suurageliyey maanta inaan halkaan isla soo gaarno waan u hambalyeynaynaa dhammaan runtii akademiyada green qaar ka mid a marad sharaftii kala duwaneed ee kasoo qeybgalay munaasabadda ayaa u hambalyeeyay ardayda qalinjibisay waxaan leeyahay marka ugu horeyso waxaan u hambalyaynayaa ardadaas wakhtiga badan iyo juhdiga badan soo gelisay waxaan leeyahay hambalyo hambalyo sidoo kale macallimiinta iyo maamulka ayagana wakhtiga badan soo geliyey waxaan leenahay jazaakum allahu khayran dadaalka faraha badan ee aad maaragtay gelinaysaan ardayda waxaan aad u hambalyaynayaa ardada dhigata iskuulka green waxaan kule aad u hambalyaynayaa ardada usoo dhabar adeegaysa sannadaha badan ee waxbaranaysay sidoo kaleeto waxaa mudnaa mudan macallimiintii ardadaas usoo dulqaadatay inay intaas soo gaarsiiyaan aad baan ugu mahad celinayaa adaacadda beerlula magacayga waa nimco aadan waxaan ka mid ahay waalidiinta kasoo qayb gashay xafladda qalinjibinta green academy waxaan dhawaadanay hambalyo u dirayaa ardayda dhammaysay caafimaadka waxaan leeyahay hambalyo
qaar ka mid ardayda ka qalinjabisay iskuulka green ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin heerka ay soo gaareen magacayga waa marin cabdi waxaan ka qalinjibinaya maadada caafimaadka waxaan dhigtaa iskuulka green academy waxay maad isku naat allah subxaana wa tacaala marka xigta waalidiinteeda marka saddexaadna macallimiinteeda bismillahi raxmaan iraxiim magacayga waa daahir barood cumar waxaan ka mid ahay ardayda ka qalinjibinaysa cilmiga maadada maadooyinka satifiga oo maanta ka qalinjibinaysa awalan waxaan u mahad celina allah subxaana wa tacaala oo namakaniya inaan soo baranno una soo dhabar adeegno marka labaad waxaan u mahadcelinayaa waalidiinteyda iyo macallimiinteyda ayagana juhdi iyo wakhti badan igu soo bixiyey markastana waxaan leeyahay jannadii firdowso allah idinku irsaaqo dhammaantiin iskuulka green oo ka mid goobaha waxbarashada ee ku yaala magaalada beledweyn ayaa horey u soo saaray arday badan waxaana ardayda maanta loo qabtay munaasabadda ay noqonayaan dufcaddii tobanaad